بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح يكتب waa loo qorayaa lilmariidi ruuxii xanuunsanayey maa wixii kaana uu ahaa yacmalu ku sameeya walxaal huwa صaxiixun uu caafimaad qabay oo ruuxii xanuunsanayey ee camal saalixa la iman jiray caado iyo da-bi u ahayd haddii uu xanuunkan daraaddeed ee uu markaa u kari waayo wuxuu markii hore la iman jiro oo camal saalix ah dee niyadiisina waa halkeed oo haddaan xanuunkani jirin wuu la iman lahaa ajrigiisu isma dhimayo ee ajrigii oo dhan baa loo qoraya masalan nawaafishii ama salaad lahayd ama sownba lahayd ayuu dee xanuunkan daraaddeed laba kari waayo intii uu laba iman kari waayey niyadiisii hore iyo dee imikana way jirtaa haddaan maanicani jirin waa wuxuu la iman lahaa waxba ajrigiisii iskama dhimayo weeye waxaa la mida jamaacadii salaada u dee ayuu xaadiri jiray oo uu joogi jiray ee xanuunkan imika ka hor joogsaday oo uu la kari waayey ajrigii salaada uu gurigiisii ku tukanayuu keligii tukanayaa ajrigii jamaacadoo dhan bay leedao waxba iyadana lagama dhimayo laakiin waa ruuxii samayn jiray wax ruuxii aan camal samayn jirin ama camal uu caado u lahaayo uu la iman jiray uu jiro ee xanuun ku yimaado safarkuna waa la mide iyadoo dee waxaa wax u socdaa ma jirto oo loo qoraya ee waa ruuxii camal la iman jiray si uu sheekuba tarjamada kaba cabiray axaadiisna ay nooguba iman doonto wuxuu ihi musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثna qabiisaة bn cuqbata qaala xadaثna sufyaanu can calqamaةa bni mersadi can اlqasim bni mukaymirata can cabdillaahi bni camri can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala anahu qaal bal xadiidka horta sanadkiisa sufyaan baa inoogu sugan waa labadii sufyaanna waan garanaynaayo waa mid ahaan laakiin horena waan usoo yar tilmaanay dawaabid halkaa kuba tacalluqsane qolooyinkii aan nidhi markay sufyaan athawri ilaaqaan sufyaan idlaaqaan waxay u jeedaan sufyaanu thawri ee uma jeedaan sufyaan ibnu cuyeyna waxaana lagu xambaarayaa sufyaanka muhmalka ah ee macnaa wax kii kale ka soocaya aanu laba soconna thawri baa lagu xambaaraya waxaa ka mida ninkan qabiisatu bnu cuqba la yidhaaho waa nin kollay sufyaan asxaabtiisii ahaa ragga aynu soo marnay abu nucaym iyo ragga malaa da-diisu hakaba yaraatee laakiin waa asxaabtii abu sufyaan thawri markaa marka uu idlaaqo waa sufyaan thawri bal sufyaankan waxaan leenahay waa thawri qabiisana qolooyinkaasaan dee horeba u soo sheegnay aanku ayuu inoogu jiraa calqamatu bnu marsad kolley waa nin hiqa ah oo dadkii dee adigu atbaacu taabiciintii uun kaba mida raggoodii ugu waaweynaa bal dee waa dadka saxaabadii qaar sooba gaadhay ee siqaaru taabiciinna la mucaasarooday amaa qaasim ibnu mukhaymira oon filaya inaynaan hore u soo arag kunyadiisana abu curwa la yidhaah waa nin reer hamdaan oo kuufo markii hore asalkiisu aya laakiin markii dambe shaam degay waa nin taabici oo dhexoo dadkii khiyaartii addoommaha ilaahay min khiyaari cibaadillaahi saalixiin kaba mid ahaa hiqana ah faadilna ah kolley bal ninkaas weeye qaasim ibnu mukhaymira bal kolley nin cibaado leh saalixana waa ahaa waxay soo naqliyaan isagii nin kalaa shariig ahaa malaa tijaaro ku shuraako ahaayo marka ribxi u soo baxabu way qeybsan jireen oo markuu qeybtiisa qaato cibaaduu iskaga shuqloomi jiray ilaa horta intaa uu helay ee ra-sumaalkiisii ka badina ay dhammaanayso wax kale muu doondooni jirin oo kale markii dambena cumar ibnu cabdilcaziiz baa dee dadkii wax loo qorayay ee baytumaalka ka qaadanayuu noqdo markaasaa deeta wuxuu yidhi ba ilaahay ba haddaa tijaaro waa iga kaafiyey oo dee si uu camalkaa khayrka ugu waxa weeyaan badigu faaruqo malaha dadka dadka qur-aanka dhegi jira bal dee maktab buu lahaa ama malcaamad buu lahaayo aanu dadna wax kaba qaadi jirine nin addoonka adigu addoomaha ilaahay saalixiintaa ka mida weeye wuxuu yidhi markaa haddaba saxaabigii cabdullaahi bnu camrin qaala rasuulkii ilaahay baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma min axadin axad ma jiro yamradu xanuunsanaya u xanuunsanaya ilaa oo uu jiro la helo ruux xanuunsada kutiba lahu waxaa loo qorayaa mithlu maa kii wax la mid ah kaana uu ahaa yacmalu waa xaggii ajriga ajrigiisii oo kaamil oo dhan buu qaadanayaayo wixii uu samayn jiray walxaal huwa saxiixun isagoo caafimaad qaba oo markaa uu caafimaadka qabay camalkii khayrkee uu la iman jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala deyna isagaba niyadiisu waa khayr aada la timaadid haddaan cudurdaarkani jirin ama maanicni jirinna uu la iman lahaa oo taasuu isaga joogto u ahayd oo uu la iman jiray iminkana niyeysan yahay ajrigii oo dhan baa loo qoraya ilaa kutiba lahu mithlu maa kaana yacmalu waxa weye wa huwa saxiixun isagoo caafimaad qaba wixii loo qori aduu la iman jiray ayaa loo qorayaa bal xadiid kaloo la midina kollay baabka waxoogaa axaadiis baa inooguba sugan in tarjamadan uu tarjamaystay sheekhu ee uu dhigtay ahayd yugtabu lilmariidi maa kaana yacmalu wahuwa saxiixuna xadiidkan iyo xadiidka hore ayaa tarjamadii dee baabkii munaasabo iyo calaaqa la leh inta kale waa axaadiis dee xaggii marka la eego mala xanuunku inuu kafaaro yahay iyo umuurihii kale ynu soo haynay uun ayaaba kuba imanaysa axaadiista baabka oo walow sheekhu tarjamadan dhigtay bal xadiidka labaadna in yar baan kusoo yar noqon doonaa xagga macnahaasi xadiidka labaadna wuxuu yihi sheekhu xadaثna caarib qaala xadaثna سacيid بن زaيد qaala xadaثna sinaan abu رabيcata qaala xadaثna أنس بن malik عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم qaala anahu qaal bal caarim kalow magacii laqabkiisan sheegayo kalow magaciisa inoo sheegaba labadaba xaalaba horeynu u soo maray sheekha bukhaarي saciid ibnu zaydna saciid ibnu zayd ibnu dirham baa la yidhaha dirhamkii dee lacagti iyo taas kale magacyada dirham iyo dinaar iyo qolooyinka lacag bixi jirayna carabun may ahayn weeyo iyagu qolooyinkan kale ee cajamka ayaa magacyadooda ay dirham iyo dinaar iyo ay kuba timaadaa waa nin dee markaa kala daytay alazi iyo aljahdamiye laakiin waa mawaalidoodin buu noqon oo kunyadiisa abulxasan baa la yidhah waa nin reer basre laakiin wuxuu la walaal yahay imaamkii weynaayo xamaad ibnu zayd walaalkii weeye saciid ibnu zayd xamaad ibnu zayd ibnu dirham ayuu walaalkii yahay dee kolleyna rutbada walaalkii iyo wax ku dhow toona ma laha xaafid ibnu xajar wuxuu ka cabiraa nin saduuqa inuu yahay oo kolkol awhaam iyo waxyaalahaasna leh macnaa maaha kuma badna nin had iyo goor waham ka qaalib yahayna maahe laakiin marka uu waxwarinayo waxyaalo ka dhacdhaca ayaa jira walow ibnu maciin iyo ibnu sacadiyana ay tawsiiqiyaan oo iyagu ay heerkaa heer ka sarreeya gaadhsiiyaan adugu waa nin dee kolley malaha sha'nigiisa sida qadaan oo kale iyo aadna xaggan u ad adag oo daciifyaana waa jira iyo nasaa-i oo isna oo ragga ad adag buu jaanibkan kuba jiraa yidhaah xoog ma laha dee qolooyinkan xataa ibnu maciinba jaanibkaas baa laguba tiriyaayo tawsiiqiyo waa jirta waa nin shaanigiisu mukhtalafu fiihi yahayo kolle ninka caynkaase waa hiqa iyo maya hiqa maaha waa dee martabadaa xadiidkiisa uu xasanka yahay buu noqdaaye bal saciid ibnu zayd waa dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa waana xamaad ibnu sayd walaalkii ama sinan ibnu rabiicahan abu rabiicahan aabihiina rabiica la idhaah waa nin isna reer basro ah oo bukhaari kitaabkiisa kaleba waxbuu kaga wariyey laakiin wuxuu kaga wariyey kitaabkiisa kale isagoo ay cid kala wada socdaan macnaa xadiid anas laga warinaya waaba malaa xadiid keliya uno laba nin oo kaleoo hiqaatu ruwaad ka mida ay la wadaagsadeen kaas buu isagu kitaabkiisan saxiixa kaba wariyay halkanna waa tan aan hayno xadiidkan inuu kuba wariyey xaafid bnu xajarna saduuqun fiihi liin buu kaba cabira waa saduuq laakiin kollay dabacsanaana ama jileec ama nooc dacfi ayaa kuba sugan xadiidkaa kalen sheegaya saxiixa dhacday isagoo maqruunana anasun buu kaba warinaya waa ninkaa taabiciga waa raabica wuxuu yihi markaa xadaثana anas bnu maliki can الnabiyi slى اllahu عalayh waslama qaala anahu qaal maa min muslimi ruux muslimi ma jiro kaasoo ibtalaahu llahu ilaahay ku imtixaanayo oo fi imtixaanaya fii jasadihi jasadkiisaoo xanuun buu ku riday xanuun baa ku yimi oo dee inay waxaan xanuunadiiyo waxyaalahaas bal iyo khayrka iyo sharba waa ibtila iyo nooc imtixaan oo ruuxii laba imtixaanaye ilaa oo uu jiro ruux muslima oo xanuunsada oo xaggii jasadkiisiya bal xanuun kuba yimaado kutiba lahu waxaa loo kataba lahu waxaa loo qoraayo dee ilaahay u qoraya waa abtalaahu llahu dee kolle waa taa inoo horeysa oo faacilkiina ama damiirka ilaah u laamayuu noqon eh musatirkee kataba lahu ay kataba allahu lahu ilaahay wuxuu u qorayaa maa kii kaana uu ahaa yacmalu mid sameeya oo wixii uu samayn jiray intaa uu xanuunsan fii sixatihi wey waa markii uu caafimaadka qabay in wixii uu samayn jiray haddee ninkaan wax samayn jirin ama kolle samayn jiray kolle ka tegi jiray kaas ma waa ninkay wax raatiba lahaa wax la iman jiray wixii uu samayn jiray waktigii uu caafimaadka qabay baa loo qorayaa ama ilaahay u qorayaa ma kaana mariidan maada waa tii masareeda waa muddata kownihi mariidan waa intaa uu xanuunsanayo o dhan maaha haddii xanuunkiisu dheeraado in dee laga joojinayo ma aha ee intaa uu xanuunsanayo o dhan wixii uu la iman jiray markii uu caafimaadka qabee camal ahaa baa loo qorayaa kolley xadiidka kale saxiixa bukhaari inoogaba suganna oo xadiid abu muusa kanaan hayno waa xadiid anas ibnu malik kaa horena xadiid cabdillaahi ibnu camrin waa xadiid abu muusa waxaa la socday ruuxan xanuunsanaya ruuxa safarkaana safarkuna howl badan buu leeyo mashaquu leeyo ruuxu waxyaalihii uu markuu iska nagaa makansanayey kolkol sideedii uma makansado isaguna hadduu camal uu la iman jiray uu jiray oo safarkani ka manciyey ajrigiisna waa u soconaya ruuxaasna waayo waa xadiidka saxiixo saxiixa bukhaari inoogu sugankaasna maa kaana yacmalu fii sixatihi maa kaana mariidan waa intaa uu yahay mid xanuunsanayaba ajrigi waa u socdaa fain caafaahu haddii ilaahay caafiyo araahu waxaan u malaynay araahu dee ictiqaadinayaan ogaya ama uraahu aan u malaynaya qaala inuu yihi waa shakiya haddii ilaahay fain caafaahu waa shardiga jawaabtiisii shaki baa ka galay ah casalahu kolley nusqooyinka qaarkoodna ghasalahu baa dhacday bal ghasalahu haddaan ku horeeyo haddii ilaahay dee xanuunkan uu ka bogsiiyo hasalahu waa maydhayaayoo xanuunkani dahaaru u yahay oo kafaaru u noqonaya sidan axaadiidii hore kusoo marray kuwana ay noo dambeeyaan oo hadduu bogsado xanuunkii uu xanuunsanayay iyadoo ajrigiisii khayrkuna aanu isdhimin kafaaru u noqonaya dembigiisii buu kaba dahiraya haddii la yidhaha casalahu noo kolley axaadiid kala duwana ama axaadiid kalena ay kuba timi lafdigan in ruuxii khayr ilaahay la doono dee qabla mowtihi buu casal waa macaaneeyaa oo imaka haddaan idhaahno casala dacaama cuntadii ayuu dee malab ku daray weeye si magaciis ah uu macaanaado u macaaneeyaa fiicneeyaa oo dee ujeeddadu ruuxii isagu caynkaas ahaa ee khayrkaa laba yimi markaa isagii waxa weeye uu isagii caafimaado in tana mawcido waa taa mustactab ruuxii mu'minkaa u noqonaysa waa fiicnaynayaayo ilaahay baa camal saalixa waafajinayayna wixii hore lagaba dhaafiye camal saalixoo toosanoo magaciisii iyo taasna uu iyo ammaantii la ammaanaya ay kuba fiicnaatuu rabbi waafajinayaayo bal adigu kolley ma kala dheeraanayaane camal saalixuu u furayaa beyna yabday mowti ilaa uu noqdo mid la ammaano oo laga raali noqdo uu noqdo wain qabadow haddii aanu xanuunkaa kaba kicin uu ruuxdiisa qabtuu xanuunkaa ku dhintana kafara lahu dee wixii uu intaa uu xanuunsanayeyna kafaaro iyo dembigiisii oo laga dahira ayaa arrintiisu ahayd ajrigiisiiona u socdona waa ta aan xadiidkaba inoogu sugan yahaye ilaahay uu dembi dhaafaya bal dariiqan xadiisi in yaroo lafdi unbuu inoo kordhinayaaye waa xadiidkii hore dariiq labaad uu leeyo wuxuu yidhi markaa sheekhu xadaثna muusى waa muusى bnu ismaaciil atabudaki waa sheekh aada ugu badan kitaabka oo dee bilowgii ilaa imika waa inala socdaa sheekadiisa ragga ugu riwaayo badan buu kaba mid yahay qaala xadaثna xamaad bnu salamata horena waxaan usoo nidhiba muuse waa dee waa tilmiidkii khaaska ahaa ee xamaad ibnu salama hadduu xamaad idlaaqo oba ina salamuun buu noqdaa imika waa kan inoo dhambe magaciisiya can sinaanin can anasin can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama mila oo waa sinaanku markii hore iyo anasba waa inoogu sugnaaye waa dariiq kale oo halkii saciid ibnu zayd xamaad ibnu salama soo galay cari moxamed ibnu lfadli meeshiisiina muusa yimi uun markaa xadiidka matigiisna kii hore uu la mid yahay wazaada wuxuu ziyaadiyey riwaayadan iyadoo dee xadiidkii marfuuca ay noqonayso qaala wuxuu yidhi muu isagu shaki geline fain shafaahu halkii caafaahudaas casalahu dee waana tan aan soo sheegnay oo magaciisuu fiicneeyaay oo camal saalixuu waafajiya hadday khasalahu tahayna waa dahiraaba weye bal xadiid kolley dee waa naxariista iyo fadliga badan ee ilaahay subxaanahu watacaala inoogu tafadulayo iyo camalkan saalixa iyo niyada khayrkii faa'iidada ay leedahay markuu ruuxu uu dee raatib lahaa ama camal uu laba imanaya uu jiro kol hadduu cudurdaar yeeshay oo cudurdaarkani uu yahay camalkii saalixa waxaa ka manciyey ajriga badan ee ajrigiisi iyadoon waxba laga dhimin ayuu yeelanaya imaam nawowi baa raximah llahu tacaala uu soo naqliya xaafid baa kaba soo naqliye acdaartan ruuxa u ruqsaynaysa inuu jamaacadii ka tago ka soo qaado roob baa da-yo dhulkii baaba wada dhiidhiya ama dulmo iyo riix iyo waxyaalaha jira ama xanuun baa jira waxyaalaha dee in ruuxa jamaacadii salaada lagu tukanayay masaajida iyo meesha laga aadaamayo markaas ka ridi jirtay wujuubkii ama dee qolooyinka le sunno adag weeye adigu bal wujuubkii kaba ridaye loo ruqsaynayo ruuxu inuu markaa gurigiisii ku tukado acdaartaasi wuxuu leeyahay waxay ridaysaa ismigii shaygan dee ka tagan hadduu kaba tago cudurdaarlaan uga taga u imanayey ayay ka ridaysaa oo iyo dee matalan haddii la leeyahay ismi maaho arrinku waa karaaha unbuu ku dhacayaa tii bay kaba ridaysaa ee laakiin fadiiladii shaygu lahaa camalku lahaa isagii halkan uma taxsiilinayso kuma helayo kuma kasbanayo oo macnuhu waxa weeyaan ruuxii dee bal cudurdaar isagu lahaa jamaacaba la iman jirayee maanta waxaa meeshii inay hadduu cudurdaarlaan uga taga dembi baa ku iman lahaa ama karaaha ku iman lahayde tiba kaga dhacaysoon u yeelanahay laakiin xaafid ibnu xajar baa wuxuu raximah llahu tacaala yidhaha xadiidkan aan hayno waa kaa uu wariyey khaasatan abu muuse iyo dee qowlkan waa ka hor imanaya ama radin buu u yahayo xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa maaha un inuu ismigii ka dhacaya ama karaahadii ama loo fasaxay uuna uu ka tegi karo halkaan ruuxa kale ka tegi karin ee hadduu ka tagana ka aan cudurdaarka lahayni waxay ugaba imanayaan ama dembi kuba fuulaye ajrigi iyo fadiiladiina waa la helayaa fadiiladii oo dhan baa la helayaa markaasaa wuxuu soo qaadaa xadiid kaloo abu da-uud iyo kuba sugan iyo hadda adigu qolooyin kaleba ay wariyeenoo rasuulkii ilaahay sheegay iyadoo haddee khayrkiibuu ku talagalay intani cudurdaarba maaha waa weysaystay ruuxi weysadiisiibuu fiicneeyey xadiidkaasaa laftigiisu ah markaasuu xaggii masjidkii uba baxay fawajada annaasa qad salluu wuxuu helayba qad sallow dadkii oo tukaday calqaleeg ruuxu uu soo baxay waa soo weysaystay jamaacada soo tukuu lahaa ee haddii uu wuxuun ka soo gaadho waa tan la leeyahay waafaqo intaa la tuko wixii ku dhaafayna la kaalay ajrigiina waa leeye dee wuxun baabu la soo kulmay iyadoo laga dareeray oo deeba matalan أعضه الله أجر man صلى وxdر وlaa ينqص ذلika min أجr شhayء hadduu ruux eeg maaha kolkuu doonana waa iman jiray markuu doonana waa ka tegi jiray kaas isaga waa baab kale ruuxay caado u ahayd jamaacada bel dee wuu kusoo talagalay oo uu soo baxay niyadiisaa taa ahayd kol hadduu taa uba soo baxay qasadkiisii ayaa ilaahay ka ajri siinayaayo dadkaa tukadee jamaca ku tukaday ajri wixii ay lahaayeen mid la mid uu yeelanayaayo wax laga dhimayaa ma jirto oo markaa arrinku maaha uun ruuxa in cudurdaarkani ismi kaba ridee fadiiladiina waa uxasilan way ugu xasilaysaa ajrigii oo dhan baa ugu xasilaya kol hadday taasi ay jirtay arrinkuna waxaa meesha dhaafiyeyna ama meeshan waxaan uu camalkan ula iman waayeyna cudurdaarkan sidaa xanuunka iyo safarkiiyo uu yahay xdثna qرة بن xبيب qال xdثna إyاس بن أbي تميمة عن cضا بن أbي رباح عن أbي هريرة qال أنه qاaل bal xadيidka ley sanadkiisa qرة بن xبيب nin la ydhahaa inoogu sugan نisbadiisa alqanawiy buu u yimaadaa waa qaaf iyo nuun iyo bal mثlا labaduba fadxisan kunyadiisana abu cali baa la yidhaah waa nin reer basra asalkiisa horena reer naysaabuur ahaa waana nin hiqo lagu kalsoon yahay bukhaari baana la gooni noqday werinta wax laga wariyo qolooyinkan kale ee kutubta lixda ali lamay wadaagsan inay sheekhan wax ka wariyaan kolleyna ee midkoodna da ahaan kuma soo gaadheen san bukhaari uu laba kulmay ulamuu kulmeenoo waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dandambe ugu dambeeyey ee laakiin dee kitaabkaa bukhaari unbuu inoogu sugan yahay ama kana noqday ama kiisa kale baan leeyahay ama iyaas ibnu abi tamiimo waa ninka labaad ee sanadka kunyadiisa abu makhlad baa la yidhaha isna waa nin reer basra aabihii magaciisana abutamiimahan fayruus baa la yidhaahaa xaafidna xajar wuxuu kaba cabiraa saduuqun min asaadisa waa nin laakiin axmed iyo abu da-uud iyo ay tawhiiqiyaan kitaabkeennan baanu ku sugan yahi o keliya xataa saxiixa kuma sugna bukhaari oo bukhaari baa la gooni noqday waxwarin laga wariyo kitaabkan aladab اlmufrad axmed iyo abu da-uud iyana way tawhiiqiyaan xaafidna wuxuu kaba cabiraa dee saduuq buu ka cabiraay ama cada an aan inoo soo maamo waa imaaman garanayne wuxuu yihi haddaba can abi hurayrata qaala anahu qaal jaaءat waxaa timi alxumaa xumadii baa timi umumildam waa tisan dee shalayba casharkii nooguma sugnaa ila nabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay bay xumadii u timi faqaalat waxay tidhi waa xanuunkan aan garanayno ibcasnii waxaad ii dirtaa ilaa aahari ahlika cindaka waa ehelkaaga ka ugu mudan adiga agtaada kuwaad ugu jeceshahay agtaada ugu qiimo badan athar waa afcalu tafdiil min aldee markaas waa laftigii aharadii ah dee ikhtiyaarkii iyo waa ehelkaaga ka ugu mudan adiga agtaadeed dooranayseed uba jeceshahay kaa ii dir fabacahaa ilى اlansaari ansaar buu u diray waa kale fadli weyn baa halkan ugu sugan ehelkiisii iyo dadkii asxaabtiisii kuwii ugu mudnaa agtiisii bay ahaayeen uguba jecelaa iyagu u diray xumadii baa asiibtay fabaqiyat calayhim waxay ku baaqi noqotay korkooda sittata ayaamin wa layaaliihina waa lix cisho iyo lix habeen waa adigu dee lix habeen iyo maalmahood bay dee xumadi haysay ansaar fashtadda dalika calayhim arrinkii dee xataa howlahoodii keliya wixii baaba dee ninku markuu jiifsado inay beertiisii ma tegayo bal camalkii kale khayrkaabaa ka yaraanaya arrinkii baa deeto waxa weeye iyagii ku cuslaaday oo kuba adkaaday faataahum rasuulki ilaahay baa u yimi fii diyaarihim guryahoodii buu uguba yimi fashakow dalika ilayhi xanuunkan ay helayaan iyo xumadan bay uga cawdeen rasuulka ilaahay u sheegteen fajacala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu bilaabay yadkhulu inuu gelayo daaran daaran guri guri inuu u gelayo ansaar wa beytan beytan waa isla mid yadcuu lahum xaal ugu ducaynaya bilcaafiyati caafiyo oo dee kollay diriddaas iyo idankan ay ka dalabtay xumadii ee rasuulka ilaahay uu bal iyagii xaggoodii yidhi bal qolooyinkaa uba dirayna waa taxamulkooduu ogaa adkaysigoodu ogaa waa dad khayr lahoo dee taas oo kale ah oo ruuxii dee daciif ee umuurahani ay daciifinayaan ay ku ridayaan sabirle iyo waxyaalaha dee isagiiba waxaa umuu direenbe waa taxamulkoodii iyo fadligoodii rasuulka ilaahay baa u duceeye oo caafiya ugu duceeye isagoo guri guri u gelaya oo ziyaaranaya falamaa rajaca markuu iyagii ka soo noqday ayay tabicatu imra'atun minhum haweeney iyaga kaba mid ahayd ayaa rasuulka ilaahay ka daba timi oo soo raacdo faqaalat waxay tidhi waladii ilaah baan ku dhaartay bacadaka ku soo diray bilxaqi xaala tahay xaq mid ku dheehaane inii la min alansaari aniguna ansaar baan ka mid ahay manaa gurigeedaan u gelin dadkaa dee uu la kulmay ee uu caafiye ugu duceeyeena may ahayn wa ina abi la min alansaari aabahayna waa ansaar macnaa ansaariyad labaan ahay oo dhaladaho aniguna ansaar baan ahay aabahayna ansaar buu kaga mid yahay fadcu laha li ilaahay ii bari kamaa dacawta lilansaari sidaad ansaar ugu ducaysay ilaahay aad u markaa dee u ilaahay aada caafiya ugu ducaysay ana igu ducee qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maa shiti sida haweenaydii tidhi waan suuxaaye ilaahay ii bari uu ku yidhi oo kale ayuu ku yidhi kolleyna waada haweeney malaha dee iyadna taxamulkeeda iyo sabirkeedu uu xoog lahaa maa shiti almru maa shiti leh arrinku maadu waa mawsuulo arrinku waxa weeye wixii aada doonto adigu oo haddii aada doonayso inan kuu duceeyo iyo haddaad sabrayso arrinku aduu kugu xidhan yahay waana kan sii tafsiilinaya rasuulkii ilaahay maa shiti macnaha aylamru arrinku waxa weeye maa shiti wixii aada doonto adugu waa aladii shitihi wey in shiti waaba tani haddii aada doonto dacwatullaahi ilaahay baan baryayaa an yucaafiyaki inuu ku caafiyo ku bogsiiyo ilaahay baan ku weydiin dee kollayna ruuxu hadduu caafimaado intaa u xanuunsanayo bal ajrigiisii kale camalkii khayrkaana kamuu dhinmin kafaarana way jirtaa dembigiisii lagaba dahirayo kol hadduu caafi caafimaado ee tadhiirkii dembigiiyo way kaba joogsanayaan ee wixii kale ee cudurdaarka loogu cudurdaarayay xanuunkan daraaddeedna markaa waynu siisii laba yimaadee adugu haddaad doonto ilaahay baan kuu bari inuu ku caafiyo ku bogsiiyo wain shiti sabarti walaki ljannatu waa arrin weyn haddaad doontana waad sabri oo xanuunkan iyo xumadan iyo waad u adkaysanoo waad ku sabri walaki ljanna rasuulka ilaahay ma haddee waa ruux dee iimaankeedu iyadna uu fiicnaa waa ruux afka wax ka sheeganaysayna may ahayne dee iimaankeedaa dhab aha marka wuxuu leeyahy haddii aada sabirto ood waxaan xanuunkan kuma sabirto janna kuu sugnaaday labadaa kala dooro wey haddaad doontana ilaahay baan ku bariyo dee uu ku caafiyo dadkaasun baad la mid noqon waxa wey bishaaradan jannada markaa ma haysanayso haddii aada doontana waad sabri oo waad u adkaysan xanuunkan oo jannana waan kugu ballan qaadaya jannaa kuu sugnaatay walaki ljannatu haweenade waxay tidhi qaalat bal asbiru oo siday tii sooxaysayna waabay noo dambaysaa iyadne ay tidhi waan sabrayaa rasuulkii ilaahayow walaa ajcalu kama dhigaya aljannata jannada khataran macnaa ujeeddadu wax dee ay suurtagal noqoto in la helo in la markaa la waayaana ay suurta noqon noqoto intan ducadaad ii doorto od ii ducayso ood caafimaado arrintu ay noqoto inaanan ballanqaad janno hayn ballanqaad janno aanan haysane dee ay noqoto wax in ay suurtagalna tahay inaan gala ay suurtagalna tahay inaan waayo arrinkii taa kama dhigayo jannadii ballanqaadkan adag iyo damaankan ah jannadii inaan isku hubo kol haddaan sabirka laygalaba yimaado ayaan anigu dee matalan qaadanaya bal taasba weye naftigan dee khatarna kolley waxa aan hayaa sharax yaroo kooban oo fadlulahi samed lagaba soo qaado ama ninka dee matigan aan hayo madbace iyo adigu xoogaa waa sheekh hindiye weeye on filayo weli san maqlay inuu weli nool yahay haddaanu de isagoo da-a weeye aan filaya qolada jamaacadan tabliiqana kaba mid dee xaggaasi laakiin waa nin caalimo weeye ayaa wuxuu leeyahay shaarixu uma banbixin lakin waxaan filayaa cibaarada inuu albani leeyahay oo shaarixay sheegayaanna waa saaxibu fadlillahi samed cibaaradan ah laa ajcalu janata khadaran anigu waxa weeye umuu sharxinoo kamuu hadlin be laakiin nihaaya uu kasoo naqlinaya kolle cibaarada waxaan filayaa albani inuu leeyahay in khatarku marka la eego iyadoo khada iyo da'duba ay xarakaysan de khadu kolle way xarakaysnaanaysaaye ee da'duna ay fadxisan tahay marka asalkiisa hore waa rahniga iyo wamaa yukhadaru caleyh imika kasoo qaado rahnigii oo kale ama waxyaalahan dee imika shardi oo kale lagu shardiyado oo ee ama dee ruuxu dhici karto sida noocan qimaarkiiyo wax kuba dhowee lagu shuruutamaya lagu sharditamaya ee waxaa inuu ruuxu helayo inaanu helin labadaba ay imanayso kaas baaba lagu magacaaba markaas waxaabay haweeneedun leedahay waa si aan ku laqbeeyey jannadii kama dhigayo shaygaa dee in mucaradka waa inaan helo ay suurtagaltay inaan helo ama aan waayo ay suurtagaltay wax damaana oo dee aan hubo oo aan uhaysta aanay jirin jannadii oo waa iyadoon doorto ay doorato inuu rasuulka ilaahay u duceeyo dee kol haddii u duceeyo ay bogsato dadkaasun bay laba midoo damaan ma haysato iyo ballanqaad janno loogu ballanqaadiyo wacdigaa guudu waa jira ruuxii iimaan laga heliyo camal saalixe saa kuba dhintay ilaahay inuu ugu ballan qaadayo ee laakiin ruuxu gaar ahaantiisii loogu bishaareeyey si mubashariintii jannada oo kale iyo dee taasi ma jirto ruuxu in waxa weeye camalkiisii haddii laga aqbalo waa geli karaa kol kolla dee meel kaleu mari karaaba oo dembigiisii haddii loo qabto haddaba jannadii intan doorto ducadan rasuulka ilaahi u caafimaad igu duceeyey waxaa ixtimaalkaa inaan helo iyo inaanan helin taa kama dhigaye waxaan dooranayaa dee intaan sabro damaanka rasuulka ilaahay ballan qaaday ee uu yidhi jannaad leedahay taas baan dooranaya dee si baanay ku adkaysatay oo ay kuba sabirtay bal eeg xadiidkan iyo axaadiis aynoo dambaysabana dee kafaaranimadiiyo taas mooyaane xagga marka la eego ruuxu inuu markaa uu intuu xanuunsanayo camalkii saalixa ajrigii u socdo labadii horun bay nooguba sugnayd walow dee sheekhu tarjamo keliya u wada dhigtay wa can cadaa-in can abi hurayrata qaala markuu cibaaradan oo kale isticmaalo cadaa isagu lamuu kulmin bal dadkii la kulmayna lamuu kulmin oo waa dee nin taabiciya cadaa ibnu abi rabax intii ka sokaysay muu sheegin haddii imaka sanad inoo horeeyey aanu jirin wax inoo horeeyeyba aanu jirin oo bukhaari halkaasun uu ka bilaabo ama can cadaa-in ama qaala cadaa-un waxaan odhayn waa mucallaq noocii la odhanayay ee xadiidka ama anwaacdiisa kaba mid ahaa kuwa aan sanadkooda xidhiidhina ka mid ahaa kollay bukhaari agtiisana dawaabid kuba leh kaasba wey laakiin maxaa inoo horeeyey imika markii hore xadaثanaa quraة bnu xabiibin qaala xadaثanaa iyaas bnu abi tamiimata can cadaa-in sanadku waa inoo xidhisan imikana waa sanadkii hore uno ziyaada ay nooguba timiyo waa kii hore ee imika mucallaq maaha oo wa can cadaa-in can abi hurayrata qaala anahu qaal marka waxa ay tahay xadiidkii waa kii hore maaha ee waa sanadkii baa kii inoo hore ah quro iyo iyaas iyo cadaa iyo abi hurayre intaba way nooguba sugan yihin labadii horeu sheekhu gooyey sababtu dee markii horeu soo sheegay laakiin matni kale oon kii ahayn ayuu inoogu soo naqliyo mawquufo kaa hore marfuuc baabu ahaaye oo wuxuu yihi can abi hurayrata qaala anahu qaal ma min maradin ma jira xanuun yusiibunii asiibaya oo axabu ilaya xaggayga looga jacayl badan yaon anugu kaba jeclahay min alxumaa xumadda abu hurayra ale de waa dadka khayrka doonayo markay dee kafaaradan ay og yihiin dembigoodii in lagaga dhaafayo bal darajaad loogu kordhinayo oo waxaas oo kale ayay dee iyagu jeclaysan jireenba taase wuxuu leeyahay xanuun aniga i hela oon kaba jeclay xumadda ma jirto xanuunada kale ee aan xumadda ahayn ee dhici karta ama madax baa xanuunaya ama calool baa xanuunaysa ama dhabar ama meel kale waa mawdic baa xanuunkii kuba sugan yahay jirka intiisii kale xanuun dee walow dee kol hadduu ruuxu uxun kaba xanuunsanayo jirkii uu la wadaagsanayo hadday soo jeed tahay iyo wixii yimaadaba uu la wadaagsanayo haddana xanuunkan aan jidhka ku dhammayne meel kale ah meel keliya kagaba sugan iyo xanuunkan xumaduu ismuqaaranaynaya oo wuxuu leeyahay xanuun aan kaba jeclay aniga ihela oon kaba jeclay xumadda ma jiro muxuu taa u jecel yahay liannaha tadkhulu fii kulli cudun mini liannaha waa dee dad kale weeyaan oo marka la eego raqbadoodii khayriya taase iyo liannahaa xumaddu tadkhulu way gelaysaa fii kulli cudwin xubin kastoo minii annaga inagamidoo ruuxii oo dee hadday xumadi ku timaado maaha ruux madax xanuun ku yimi ama calool xanuun ku yimi jidhkao dhan bay xumaddu wada gaadhsiisan tahay meel la yidhaaha halkaasaa u fayow oo aan xanuun lahayn ma jirtae xumaddii jidhka oo dhan bay wada gaadhaysaa markaa xubin kastoo xubnaha ii kaba midiba xaddi iyo qisdi bay ku yeelanaysaa xanuunkii wain allaha ilaahay caza wajal yucdi uu siinayaa kula cudwin xubin kastaba qasaw min alajri macnaa xubin kastaba dee xanuunkii oo la duu gaadhay qaybtiisii ajri ayuu helayaayoo saasaan xumadda uga jeclahay adugu bal kolley dee waa raqbadoodii khayr iyo sabirkoodii iyo yaqiintoodii umuurahaas xafid bnu xajar baana wuxuu yidhaahda imika xadiidkani waa ahar waana aharkii boqol iyo sagaal iyo tobnaad intii aynu kitaabka sooba haynay oo dee bal matalan wuxuu yidhahaa xaafid kaba cabira wamilu hada laa yaquluhu abu hurayrata bira'yi arrinkan uu leeyahay in xubin kastaba dee ilaahay wuxuu siinayaa qeybti kol haddii xanuunkii isagiina uu qeyb kaba ahaayo xanuunkii gaadhay qaybtiisii uu ajriga ayuu siinayaa waa hadal marka la eego abu hurayre kuba taagan ee laakiin wax ijtihaad iyo garasho uun ku iman karo ruuxuu iska garan kara un maahee arrinkani waa tawqiif buu u baahan yahaye inuu rasuulka ilaahay xaggiisii wuxuu gaba maqlay oo waxa uu uga jeedaa waa noocan ay kaba cabiraan lafdigiisu mawquuf aba noqdee marfuucun xukman xagga xukumka marfuuc buu yahay waayo wax ijtihaadka u iman kara lagu ogaan kara maaha waa in tawqiif jiro dee isaguna nin kutubtii hore iyo waxaa wax ka qaatayna ma aha dee waxay noqonaysaa tawqiifkii waa haddii aan waxay arrinkan ku iman oo rasuulka ilaahay xaggiisii anuu waxugaba maqlin arrinkannu iskamuu jasmiyeen iskamuu gooyeenoo bal taas buu gaba jeedaa xaggii xukumku marfuuc kaba noqonaya wain allaha caza wajalla yucطi kula cudwin qastahu min alajri xadaثna mحamed ibn yuسuف qal xadaثna sufyaan can اlacmaشhi can abi waa'ili can abi nukhayrata qiila lahu dcu اllah kolley waktiya waxaan kol odhan jiray saddex xadiisunba ama saddexka sanadun baan maalintii qabanayaa daimaka waxaad moodaa inay wixii faraha kaba baxeen oon had iyo goor ku wada joogsadeen laakiin sanadkan si aan waxyaalo dawaabida isu sheegno in yar baan ku joogsanaya mid weeyaane horta toore moxamed ibnu yuusuf bukhaari laba sheekh buu leeyahay oo mid kastaba moxamed ibnu yuusuf la yidhaaho waxaa mid la yidhaaha moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi mحamed iبn yusuf iبn waqida bel adigu waxay lagu kala soocaa waa alfiryabi waa nisbadii waa labada ninka weyn waa atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey midna waxaa la yidhaha moxamed ibn yusuf albikandi waa bukhaaro malaa meelaha deegaankeeday hayde moxamed ibn yusuf albikandi iyo moxamed ibn yusuf alfiryabi kutubta kale ishkaalkaasi marka la eego umuhaadka ma jiro moxamed ibn yuusuf albikandi shanta kitaabee kale kuma sugnaa moxamed ibn yuusuf alfiryaabi unbaa ku sugano waa nin ka bel matalan gees kalena bukhaari waa kan toos buu wuxuu gaba wariyaayey iyagu waa sida weeye oo qolooyinka kale may la kulmin oo boqol iyo laba boqol iyo labayo tobankii hijraduu dhinto may soo gaadhin firyaabi oo kutubta lixdaa bay noogu wada suganee bukhaari baa dee isagu laba kulmay oo ragga kale halkan uu kagaba horeeya bal waxaan leenahay bukhaari marka dhexdiisa la joogo labadoodii labadaa nin bay kala yihiin xaafid ibnu xajar baa daabit buu sheegaa xaafidkaasi oo wuxuu idhaahaa waa cibaaro uu leeyahay haddaan soo qaado arrinkan dee istiqra ahaan tatabuci aan tatabucay riwaayaadkii ku ogaaday weeye ana albukhaariya idaa adlaqa moxamed ibn yuusuf laa yuriidu ila alfiryaabiya bal waa daabit ee aan qabanayno bukhaari kuwii kale ishkaal ma jiraan leenahay bikendi kuma jirabe bukhaari ma idlaaqo moxamed ibn yuusuf un isagoon waxba raacin waxa weeyaan ama dee hadduu idlaaqaba wuxuu ujeedaa firyaabi wey macnaa moxamed ibn yuusuf albikendi uma jeedo ee markuu idlaaqo waa moxamed ibn yuusuf alfiryaabi buu ujeedaa marka wuxuu raaciyay hadalkiisa waida rawaa can moxamed ibn yuusuf albikendi nasabahu hadduu moxamed ibn yuusuf albikendi oo isna sheekiisa wax ka warinayo nasabkiisuu sheegaa nisbadiisan albikendi buu odhanaya hadalkaa wuxuu ku yidhi risaalo uu leeyaho madbuuca waa su-aalo la weydiiyey oo ka jawaabayo asile xadiida oo ay ku madbuceeyeen cunwaankana alajwibat alwaarida cala alas'ilati alwaafida waa taa uu kuba yidhi laakiin fatxulbaari waa juska koobaadu kolley dabcada hayse boqol iyo labayo lixdan safxadaa weeye ayaa wuxuu iyadna hadaltaa ku dhow buu yidhaayo wuxuu kaba cabiraa moxamed ibn yuusuf alfiryaabi bal matalan horta maya taasi haynoo dambayso cibaaro kaleo taasi hay dambayse laakiin horta bal bukhaari baa wuxuu iyadana raaciya cibaaraan kusoo noqon doonaa jirtee bukhaari markuu halkaa aan sheegayo bukhaari markuu moxamed ibn yuusuf idlaaqo firyabin buu u jeedaa moxamed ibn yuusuf albikandi hakaba wariye lakin waxaa dhacay kitaabka halkaa in filxubaari markay noqoto waa safxada boqol iyo labiyo lix maani jiska koobaad toban safxo un dabadeed safxada boqol iyo labayo toddobaatan ayaa waxaa yimi cibaare bukhaari waa xadiid bukhaari oo uu kaba cabiray xadaanii moxamed ibn yuusuf xadaanaa qaala xadaanaa abu musir ma ibnu musir ninkaas oo kale dee markaan eegno daabidkii xaafid uu dhigtay bal toban safxo hortooda uu kusoo sheega waxaa la yidhah waa moxamed ibnu yuusuf alfiryabi laakiin markuu sharaxa qabanayay iyadoo uu idlaaqaasi jiro wuxuu ka dhigay inuu biikendi yahay ayuu kaba dhigay kollay labada hadalna waxaad moodaa tanaafi inuu kaba dhexeeyo walow aan leenahay hadalkiisa horaan ku xambaarayna waa inta badan iyo marka aanay qariino kala jirin oo tilmaamaysa inuu yo waayo kan wuxuu raaciyaa moxamed ibn yuusuf albikendi weeyaanoo firyabi riwaaye abu musir uma laha macnaa abu musir wax kamuu warin ama ibnu cali ibnu musir waxba kamuu warin taas buu raaciya malaha taasaa qariino kala noqotay ee halka aan sheegaya ayaa wuxuu bal taasi iyadu waa midoo bal waxaan leenahay ninkan waxaan ku xambaaraynaa moxamed ibn yuusuf alfiryabi isagaa markaa uu idlaaqayo sida hadalkaa xaafidba kuba sugan uu idlaaqaa bukhaari lakiin maxaa kaloo ka dambeeya xadaanaa sufyaan horeanu soo sheegay taase ninka moxamed ibn yuusuf alfiryabi ama sheekaasi hadduu sufyaan idlaaqo sufyaan uthawri buu ujeedaa isna waa daabit kale weeye oo xaafid ibnu xajar ba halkaa aan sheegaya hore wuxuu yidhaahaaba moxamed ibn yuusuf alfiryabi labada sufyaan ba waxa ka wariye labadaba waxbuu kaba wariye fainahu xiina yudliqu yuriidu bihi thawriya oo marka uu idlaaqo sufyaan uu idlaaqo thawri buu ujeedaa waayo waa kibaartii asxaabtiisa bal labada arrimood baa inoogu wada suganoo bukhaari hadduu moxamed ibn yuusuf idlaaqo walow meela aan helaynaan leenahay dee malaa qariino kale ay noola socoto sidaa xaafid inagoo hadalkiisa iyo daabitkaa raacaynaa hadduu bukhaari moxamed ibn yuusuf idlaaqo waa alfiryabi marka waxaan leenahay moxamedkani waa firyabi daabidka kale inoo jira moxamed ibn yuusuf alfiryabi hadduu sufyaan idlaaqo sufyaan ibnu cuyeynana waxbuu kaba wariye waa sufyaan thawri un isaguna bal taasi waa laba daabide ah halkan marka xadaثna سfyaan عan اأcmaشh عan abi wailin عan abi نuxaylata qiila lahu udcu laha qaala abu nuxayla hore umaynaan soo arag warmahayana inay meelay inoo dambeyso ee abu nuxaylana way yidhaaheen abu nukaylana iyadoo halkaa xada ha laga dhigana way ku dabdiyeen labadaba waa nin reer bajiile ah la arkaa kutubta kolkool barhkood lafti kale inuu dhaca oo laakiin bal laftiga sawaabku waa reer bajiile inuu yahay waana saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaa mida laakiin xaafid ibnu xajar baa taqriib wuxuu yidhaahaa lahu riwaayat can jariir ibni cabdillaahi xasb jariir ibnu cabdillaahi unbuu wax kaba wariya waa saxaabiga kaleo isla reer ahaayeen intaasunba weeye saasuu kaba cabiray waa sia uu taqriib kaba cabiray halkan inooma taallo isagoo jariir kaba warinaya laakiin de wax isaga kuba taagan baa iyada inoo taallo uun waxaanuu ramzi ugaba dhigaa bukhaari kitaabkiisan aan haynay aladab lmufrad oo calaamada ba iyo kha iyo siin oo nasaa-iya taas buu ramzi ugaba dhigaa laakiin markay noqoto isaabo kitaabkaas uu asxaabta rasuulka ilaahay kagaba hadlo markuu arrinkaa sheegay taqriib oo kale ayaa wuxuu dhaha riwaayadaasi bukhaari fi ladabi lmufradna way ku sugantahy waa taa uu jariir kaba warinayo in waxaa kale ku sugantahay nasaa-iya bal nasaa-i maka kama waramaye dee bukhaari hadday halkan tahay halkan riwaayo jariir inooguma sugna hadday meel inoo dambayso tahayna dee bal waan arki doonaa ma jasminaye bal horta riwaayadan aan hayno duca u leeyun baa inooguma sugan ee inooguma sugna iyaduu jariir wax kaba warinaya xaafid ibnu xajar cibaaradiisii isaaba haba noqoto waxay ku sugan tahay riwaayadaa uu jariir kaba warinaya aladab lmufrad waa suurtagal inay inoo dambayso in dee nasaa-i intuu isagu taa ay riwaayadiisu jariir ahayd halkan uu labadoodaba israaciyo sheekhu dee markaa uu qoriyana waa suurtagal ee bal waxaan leenahay halkan imika jariir inoogama warinaya waa saxaabiyun baan leenahay intaa wax dhaafsanna kolley kama hayaan waayo riwaayadiisan iyo waxaasun bay soo naqliyaane magac ay u leeyo sheegaan iyo reerkaa mooyaan iyo waxyaalo unmo ma jiraanba wuxuu yihi markaa haddaba qiila lahu waxaa lagu yihi udcu llahi ilaahay bari kolle xaafid ibnu xajar baa m halka aan sheegaya waa kitaabka alisaaba ayuu soo qaadaa dee jihaad baa lagu jirayoo leeb baa ku dhacay leeb ayaa ku dhacay markaasaa deeto waxaa lagu yihi intazichu iska saar leebkan oo waa ku taagnaaye markaasaa qaala wuxuu yihi riwaayana dhagaxba adu waxbaa gaadhay un allahuma اnqus min almaradi walaa tanqus min alajri tanuu ku ducaysa ilaahu xanuunka waa alamkan iyo xanuunkan yahaye wax ka dhin nuqsaamiyo ama wax ka nuqsaamiyo walaa tanqus min alajri laakiin ajrigan kaba helaya ha iga dhimin faqiila lahu waxaa lagu yihi udcu udcu ducayso ducayso ayaa lagu yihi oo bal ducee dee saxaabigaasaa tahay faqaala wuxuu ihi allahuma ijcalnii min almuqarabiina ilaahow de isaga alamkan iyo xanuunkan iyo waxyaalahaas iyo waxaan dadku ilaahay bari inuu waxaan kaa kaxeeyo isaga taasi qalbigiisa kuma jirtae arrinkiisu waa sabir iyo bal matalan taxamul iyo isagoo ajriga iyo dee waxa uu kaba helayo uun bal taas ilaahay agtiisii dee waxaweyn taa kaba fisha allahuma ijcalnii ilaahu iga yeel min almuqarabiina kuwa iyaga agtaada loo dhoweeye muqarabiintaas kuwa iyagu iga dhig muqarabiintii wajcal ummii umma hooyadayna ka yeel min alxuri lcayn waa birigii hooyadii iyo dee ducadii u ducaynayo de waa dumarkaa jannada ka dhig hooyadayna xurulcin kaba dhig ujeedadu iyadana jannada geli weeyaan uno in hooyaday xurulcin kaba dhig dee xurulcintuna jannadii bay kuba sugantah ilaah hooyadayna jannada geli taas buu yihi xdثna مسدد qال xdثna يحيى عن عمران بن مسلم أبي بكر qال xdثnي cضا بن أbي رباح xadيiثku سندka نftiisa ayuu ku leeyahay صحيixiisa kale kuba leeyahay عمران بن مسلمna waa nin عمران بن مسلم من qrي ama البصري taasba weeyaan oo saadiسe kaba mida waa si uu halkan تqريب kuba yidhaaho walo aad moodo inuu tayn xaafid uu dee fatxulbaari kuba yidhaah waa nin reer basro taabiciyahe aymo kala duwan baa tawhiiqiya xaafidyaanu taasiba aanu herkaa gaadhsiin be xadiidku markaa صaxiixa bukhaariya muslimba waa inoogu sugan yahay qaala wuxuu ihi sanadkana waa sanadkiisii kalun buu waafaqsan yahay la mid yahay uu ku lahaa binafsi hada sanad buu صaxiixana kuba wariya xadiidke qaala xadaثanii cadو bn abi رabax baa ii waramay oo qaala wuxuu yihi qaala libnu cabaasin inaca qaala liya bnu cabaasin cabaas baa wuxuu igu yidhi alaa uriika ma ku tusaa imra'atan haweeney min ahliljannati haweeney ahlujannaha ma ku tusaa eg waa ibnu cabaas baa cado bnu abi rabax kule haweeney ahlujannaha ma ku tusaa dee kolli qultu waxaan ihi balaa haaya itus qaala wuxuu ihi haadihi almar'atu sawdaa waa haweeneydan madow xaggan ruuxa haddii la yidhaha ruuxan madow iyo ruuxan dheer iyo ruuxa sana marka aan looga jeedin tanqiis iyo ceebeyn looga jeedina tacriif looga jeedo in lagu tacriifiyo uun dee waabay iska banaanaanaysaa waatan aan arkayno ruwaadan xadiidka alacmash acmash waa nooc ceeb ah oo dee ama naqsi iyo ceeb ku yimaada indhaha iyo taasba weeye waa lagu sheegaya maaha in lagu ceebeynayo haddii ceebeyn loogaba jeedo ma banaanaanayso bal marka arrinku waa litacriif waa haweeneydan madow oo atat الnabiya salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi bay u timi faqaalat waxay tihi inii aniga usracu waa lay suuxiyaa waa lay legdaa macnaa waan suuxaa wainii atakashafu aniguna maradaana iga dhacdo dee markaa aanun dareemahayn bay maradu iga dhacdaa waan faydmaaye fadculah li ilaahay ii bari taas bay tii haweendeedasa inoo dambaysa umuzufar baa la odhanayay qaala wuxuu uhi in shiti haddaad doontid sabarti waad sabri waxaa ku haya ee xanuunkaasa waad u adkaysanoo waad ku sabri walaakin aljanna waasan haweeneydii ansaareed kuba soo maray waxaana kuu sugnaaday haddaad sabirto janna kuu sugnaatay wain shiti haddaad doontid dacawt ullahi ilaahay baan baryaya an yucaafiyaki oo markaa dee damaankan janno iyo bishaaradan janno ma haysanayso wacdigaa guudee dadka mu'miniinta ilaahay ugu ballan qaaday mooyaane oy kaba mid tahay mooye haddaad doontana ilaahay baan baryaya inuu ku caafiyo ku bogsiiyo faqaalat haweeney dee waxay tidhi dee laba laysku doorsado maha sida tii hore iyadna agteede asbiru waan sabraya xanuunkan ilaa intan ka dhimanayo waan u adkaysanan waan u sabri qaalat waxay tidhi markaa haddana haweenaydii inii atakashafu dee taasi waa xanuunkii arrinkani waa arrin caarid oo mafsado ah markaa aan dhaco maradaa iga dhacdo waan faydmaaye fadcullah lii ilaahay ii bari alla atakashafa inaanay markaa ilaahay dhowro i ilaaliyo oonay maradu igaba dhicin fadacaa lahaa oo cawradaydu aanay muuqan fadacaa lahaa markaasuu tii iyada waa u duceeyey oo dee iyadu sabirkii wixii gelayay ma aha ee arrinkii sabirka iyay janno kuba mudadaysay waa xanuunkii oo iyadaaba daysatay rasuulkii ilaahayna ducadii uu ducayn lahaa adduunyo waxay kaba dooratay wacdigan ama mee damaankan baan ujeedaa ah janno inay gelaysa hadday kuba sabirto fadculah li alla takashafa dacala hadda si aan markii hore idhan ku yar celiyeyna axaadiistani baabkii calaaqo dee guud oo maradka aan ku jirnay iyo kafaarada iyo umuuraha mooyaane xagga marka la eego ruuxu markaa uu xanuunsanayo wixii uu kari waaye camal saalixa uu hore ula iman jiray ajrigu inuu u soconayo labadii xadiidii hore mooye axaadiisani calaaqa lama laha xdثna محamed بن سلام qال xadثna mkld عan بn jurayji qال أخbarnii cضا isna صaحيixu san uguma sugan yahay mkldna waa mkld بn يزيد الquraشhi الxarani oo hore aan usoo aragnay wuxuu yihi iبn jurayj caضا baa ii waramay oo wuxuu igu waramay anahu ra'aa hadda markii hore eeg waxaa ka warinaya xadiidka si aan soo aragnay cmraan ibn msلm alqaصيr abu bakrin ayaa cadaa ka wariyey iminka ibnu jurayj baa ka warinaya waana qisadii haweenaydaasun walow xadiid kale inoo raacayo oo cadaa baa wuxuu ii sheegay annahu ra'aa inuu arkay uma zufara haweenaydaa umu zufar lo odhanayey waa tilkal marata haweenaydaas tawiilatan xaalay tahay mid dheeroo sawdaa madow kollay bukhaari saxiixiis isagoo sanadkan uun kuba wariyey tilka almar'ata atawiilata sawdaa albay labada dambaba lahaayeen oo way tacriifsanaayeen nactina tii horey u ahayd haddaba haweeneydaas buu arkay umu zufar loo odhanayey xalay tahay mid dheeroo madow oo calaa sullami alkacbati kacbada waa dee albaabkeedu aad buu u sarreeyaa oo quraysh baana san samaysay dee markii dambe oo waxay u samaysay si ninkay doonaanna ay u geliyaan ee sallaan baa lagu fuuli jiraybe kay doonaanna halka ay ugaba celiyaan waa qablalislaamba rasuulka ilaahayna beydka muu taataaban wuxuu taataaban waayena de waa sida xadiidkii saxiixa inooguba yimi isagoo diidaya dadka qulubtooda inay yar qoonsato beydkaasi iyo baldumintiisa iyo ayaabuu lahaa haddaan caaisho ku yidhi haddaan qoomkaagu aanay jaahiliye kuba dhoweyn beydka waan bedeli lahay albaabkan dhulkan ku dhejin lahaa dee albaab labaadna waan u yeeli lahaa taas intan xijru ismaaciil dee bal kaba mida beydkiina waan kusoo dari lahaa kolley ibnu zubayr baa waqtigiisii intaba wada furiyey albaabkii dhulkuu dhigay albaab labaad oo isaga xagga galbeed ahoo dee ku toosanna uu furay waanu kusoo kordhiyey xijrigii bal dee markaa dadkii iyo cuduusha ah ee reer maka asaas ay arkeen markii la gaadhay ayaa beydkii lagu bineeye dee arrimihii siyaasadeed baa haddana bedelay oo kolley markii dambe isaga la dilay xajaaj dilay ayaa cabdimelik u amray in sii hore lagu wada celiyo waxaan ahayn un iyadoo sare kacbada loo qaadayoo halkii malaa sideed iyo toban dirac ka ay toddobiiyo labaatan duulka la gaadhsiihi duulka iska daa laakiin xaggii kalena soo celi albaabkii dalac oo sarraysii kii kalena de markii dambena waa la taabdiyey oo mar uu doonay khulafadii reer bani cabaas nin kaba mid ahaa uu imaam malikna weydiiyey uu doonay inuu see kuba celiyo dee axaadiistuna tilmaamayso rasuulkii ilaahayna tilmaamay dee sababtaasunbuu gaba joogsadee isaguna wuxuu ku yidhi beydkan ha kaba dhigin imaam malik waa dee kolley siyaasa rashiiday ahayd waxa dee in kolba ulcuba biaydi lmuluk oo waayo haddana adiga mid kaa dambeeyaa iman ninkasa wuxuu doonayaa inuu muuqdo halkii hore ku celinayaabuu kii orno haddana kan oo albaabka haymadiisii baa meeshii kaba bixiyo kolba dee siyaasa ahaan marka mid uu wax ka bedeluu doonay isaguna in basamaadkiisu kaba muuqdaan dee tii baa lagu daayo sidii buu yahayba haddaba waxay ku taagnayd oy fadhiday malaa iyadu halkaa waxaa meeshii lagaba fuulayay kacbada albaabkeeda ayay joogtay oo waa makay joogtahay san baa iminka kitaabkeenan kuba sugan calaa sulami alkacba ee bukhaari si aan sheegayo kitaabkan xadiidkan bukhaarina waa ku soo saaray sanadkanoo halkan calaa sulam bedelkeeda calaa sitri lkacbati bay ahayd xaafidna isagoo marka hore taas bal sitrigiiyo waxyaala yidhi ayuu riwaayadan kitaabkeenan ku taalla soo qaatay isku sanadna weeye muu kala raajax yeelinoo waaba markaase bal waxa weeyaan kacbada daahyadeeda ayay haysatay ku dheganayd oo marka de ay ka baqatay inay wax ku yimaadaan bay halkaa qabsan jirtaybe qaala wuxuu yidhi bal intaasi way dhammaatay oo waa haweenaydii waa xadiid kale qaala waxaanuu yidhi ibnu jurayj baa odhanaya hadda eeg qaalada ibnu jurayj weeye faacilku cid kale maaha cadaa maaha wa akhbaranii waa ii warramay oo cabdullahi ibnu abi mulaykata ii warramay oo wuxuu igu warramay ana alqasima waqasim ibn moxamed ibn abi bakrin الصidiq ana isla reer isagii ina abi mulayka akhbarahu inuu u warramay oo wuxuu ugu warramay ana caaishatu edadii ah ayaa akhbaratu u warantay oo waxay ugu warantay ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam kaana yaquulu waxaa mid yidhaaha ma asaaba almu'mina ruuxa mu'minkaa wixii asiibee min shawkatin shawka ah waa qodax iyo fumaa fowqaa wixii kaba sii sarreeya kasii sarreeye kasii weyn dee alag iyo xanuunkan dareemayna qodaxina mudday waan garanaynaaba waayo kaa iyo wixii kasii badanba kasii sarreeye xanuun iyo dhib ah ee ruuxa mu'minkaa gaadhaa fahuwa kafaaratun waa dee macnihii aynu soo maray kafaaru uu yahay xataa shawkati yushaaku waa ti aynu shalay soo aragnay qodaxdii lagu turqayey lagu mudayay ama mudaysayba kafaaray u noqonaysaa ruuxa muslimkaa nasabkii gaadha hamigii gaadha wixii gaadho waxla wixii dhibe gaadha waana fadli badan weeye famaa fawqaha fahuwa kafaaratun xadaثna bشhr qala xadaثna cabdالlahi wa ina mubaarake qala xadaثna cabdالlahi bn cabdالرaحman bn cabdالlahi bni mwhabin qala xadaثanii cami cubaydالlahi bn cabdالlahi bni mwhabi waxaan filayaa labada nin ee isu adeerkaa hore inaynu usoo maray waan filayaa ee kitaabkii iminka haatan waxooga baan soo wadnayo waa xadiidkii شhan boqol iyo toddoba marka weliba tarqiibkayga leega weeya waxaa la arkaa mutunta qaarkood dee inay hal ama laba dheer yihiin weliba halkan e tarqiibka nusadaydan ujeeda iyo taa fadlullahi samidi waa tarqiibkoodii cubaydullahi bn cabdila ibn cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibni mawhabna kolley adeerkiisan buu wax ka wariyaa waa nin adigu kolley xoog badan maaha marka la eego riwaayo ahaan shaafici iyo axmed iyo ragliina waxay ku tiriyeen nin majhuula inuu yahay waa ninkan cubaydullahi ee horaa sheegaya adeerkiina oo isagu waa nin atbaacu taabiciintii raggii dhexe adigu ugu waaweynaa kaba mida waa saabica adeerkiina xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa waa cubaydullahi bni cabdillahi bni mawhab inuu maqbuul yahay isaga waa ka yar roon yahay bal isaga shanigiisu isaguba dee malaha xooggiisu aad uma xoog badnee oo thalitha ama qoladii saddexaad kaba mida bal taasba weeyaanoo bal waxaan leenahay dacfi ictibaar gelaya taqwiye gelaya ayaa dacfigoodu noqonaya qaala wuxuu uhi samictu aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ma min muslimin ruux muslimi ma jiro oo yushaaku lagu mudayo kolley dee shalaytaan soo yar tilmaanay ee waa ficilkii majhuul markuu binaysay laakiin hadday dee iyadoon ficil shaksiba jirin ay muddo uuna waa la midoo alamkaa uu helay waa laga ajir siinaya ama kafaari u noqone yushaaku shawkatan qodax fi dunya yaxtasiba eg uu ku sabrayo weeye ixtisaabsanayo ma jiro ilaa oo jiro qusa waa la goynayaa biha waa shawkada asiibtay iyo dee wixii kasii badana min baabi awlaa min khadaayaahu dunuubtiisa yowma alqiyaamati dunuubtiisa wax kamida kafaaro uga noqon waa axaadiidtii saxiixayden soo maray macnaheedu xadaثna cmaru qala xadaثna abi abi xafs bnu ghiyaas qala xadaثna acmashu qala xadaثanii abu sufyaana wdalxaة bnu naafic nin la yidhaaho mar kale ayaan qaban doonaa in sha allahu can jaabirin qoola anahu qaala samictu الnabiya salى اllahu عalيه wasalam yaquulu ma min muؤmini ruux muؤmini ma jiro walaa muؤminatin walaa muslimi walaa muslimatin oo ymradu xanuunsanayo maradan xanuun dee kalley waa muminka dhabtiina waa islaam islaam muslimka dhabtiina waa muminuun ee dee mararkan aysan alislaam iyo alimaanba markay xadiidkii jibriil iyo wada socdeen ay wada socdaan labadoodu ayaa islaamkiina acmaashan daahirkaa lagu fasira iimaankiina ictiqaadkee laakiin markay kala hadrhaan dee iimaankiina wuxuu laasimsanayaa islaamkii iyo acmaalkii ruux le waan ictiqaadkaygaa fiicanoo iimaan baan leeya wax camalan lahayn taasi ma jirayso camalkii iyadna daahirka ahaana ee si uu hagaaga iimaankii buu laasimsanaya wax islaasimaye marka ay wada socdaan ubaa la yar dee la kala farqiyaan yabradu xanuunsanayo maradan xanuun ilaa oo uu jiro qasa llahu macnaa qasadun waa akhada waa markaa dee iyo waa goynayaa oo kafaaray u noqonaysaa waa dee macnihi aynu soo maray ilaa qasa allahu bihi waa bihada almarad eeg bihi waa bilmaradi canhu wa can ilmu'mini min khadaayaahu dunuubtiisii wax ka mida ayaa lagaga jafaya lagaga goynaya weeye allahu subxaana watacaala aclaa aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqir